وراك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idin heelana waxaa ka mid ah sarkaali oo askari murtadiina hee lagu dilay weeraro ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilayaadka baay iyo bakool dowladda xabashada etoobiya ayaa ku tilmaamtay kooxda dardada soomaaliya mid daciif ah oo aanan maamulkeeda dhaafsiisnayn magaalada muqdisho wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaasi dowladaha siribiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ayaa muwaadiniintooda ugu digay u safrida dalka kenya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha kenya wilaayada jubbada dhexe ayaa ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalaqaad tasxiixa ayaa ka dhacday deegaanka yaqbaraawe ee wilaayada baay maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subaxnimo axada taariikhun ku beegantahay kow iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan sarkaali oo askari murtadiin ayaa lagu dilay weeraro ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool dhanka wilaayada baay waxaa mujaahidiinta weerarka mina u dhigeen bariishaad murtadiina oo ka baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeda dhanka deegaanka goofguduud buure ee wilaayadaasi iyadoona inta la xaqiijiyay laba askari oo murtada lagu dilay weerarka kuwaas oo kale ah sarkaali oo askari lagu kala magacaabo saciid maxamed nuur geedi oo ahaa sarkaal abaanduule ah iyo sidoo kale buraale madkuus oo askari ahaa waxaa mujaahidiintu weerarkaas dhabagalka kusoo qanimaysteen laba qoray oo ak ah iyo boosashkooda isla wilaayada baay waxaa mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda jeeragaroob ee magaalada baydhabo isla magaalada baydhabo waxaa mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee iyadoo dagaal dhanka wilaayada bakool waxaa mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid howlgalan waxay ku biirayaan camaliyaadka kala duwan ee mujaahidiintu ku naafeenayaan cadowga allahi shareecada dirirka ah dowladda xabashada etoobiya ayaa ku tilmaamtay kooxda riddada soomaaliya mid daciif ah oo aanan maamulkeeda dhaafsiisnayn magaalada muqdisho sidoo ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen yaasir maxamed xiisada u dhexaysa kooxda hirdada soomaaliya iyo dowladda xabashada etoobiya ayaa sii xoogeysatay saacadihii lasoo dhaafay kadib hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda kooxda hirdada soomaaliya murtad axmed macalin fiqi kaasoo sheegay in dowladda hirdada ay taageero siinayso jabahadaha kasoo horjeeda xukuumadda etoobiya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in kooxda hirdada ay fursad u haysato inay cilaaqaad la sameyso jabahadaha kasoo horjeeda etoobiya haddii ay sii socoto faragelinta xukuumadda adis ababa ay ku hayso soomaaliya hadalkaasi waxaa si jees-jees ah uga soo jawaabay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda etoobiya nabiyo tesla oo waxa lagu qoslo ku tilmaamay hadalka fiqi isagoona intaasi ku daray in kooxda hirdada soomaaliya ay tahay mid daciif ah isla markaana aanan ka talin karin meel dhaafsan magaalada muqdisho waxaa wax lagu qoslo ah in wakiillo iska dhigaya mas-uuliyiin dowladeed aan ka talin karin meel dhaafsan gobolka banaadir ay aflagaadoodaan iyaga oo hoos jooga qarannimo daciif ah oo ay gadaal ka riixayso nidaam dowladnimo dhexe oo qabiil ku salaysan dadka noocan oo kale ah waxay wiiqayaan horumarka ay sannado badan soo gaaraysay soomaaliya iyaga oo horseedi kara kala qobqob hadalka wasiirka arrimaha dibadda kooxda hirdada soomaaliya murtad axmed macalin fiqi iyo jawaabta jeesjeeska ah ee nebiyo tesla ayaa uga sii daraysa xiisadda haatan u dhexaysa kooxda hirdada soomaaliya iyo xukuumadda adis ababa
aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayadaasi cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi dowradan oo socotay muddo toban cisho ah islamarkaana ay ka faa'iideysteen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmadaasi intii ay socotay dowrada waxay haweenka ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah taasi oo cilmi badan ay ka faa'iideen waa kuwan haweenka muslimaadka ee ka qayb qaatay dowradaasi oo ka warbixinaya waxyaabaha ay faa'iideen iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkan ah alxamdulilah ilaah ku mahadsan meeshaan dowradiina ugu dhammaatay waxaan ka faaidnay towxiidkii aan qaadanay iyo kitaabkii arbacuuna nisaa maxaadarooyinkii ayaa ka mid ah alxamdulilah qayr allaha siiyo macalimiinta in juhdi nagu bixiyeen ilaahay abaalmarin ha ka siiyo annagana allaha nagu anfaca kuwi qaata allaha naga dhigo waxaan nahay anigoo ee gabdho reer gimboolo waxaa nala baray oo nala fahansiiyey towxiidka alla oo nagula fahansiiyey gamboolo waxaan ku qaadanay muddo toban maalmood ah allaha nagu anfac gabdhaha gamboolo degmada gamboolo dooro toban biri soconaysa allah ayaa mahad u sugnaatay uma waxaa u mahad celinayaa macalimiintii martida noo ahayd oo doorooyinkaas noo magaciisa muxuu ahaay oo na siinayay waxaa ka mid a doorada aan ku qaadanay atowxiid waxaa ka mid a salaado waxaa ka mid a tobanka islaamka guriso waxaan ku qaadanay arbaciina nisaa waxaan ku qaadanay maxaadaro dhan kastaba taabanayso oo nooc walbaba ka hadlaysa waxaan leeyahay macalimiinta jasaakum allahu khayran jasaa ilaahay aa idinka abaalmariya dadaalka aada noo soo muujiseen aada noo soo dadaasheen oo magaciis muxuu ahay in aan wax baranno allah ayaa mahad iskale nagu galladaysa nicmatulislaam waliimaan intaas kadib waxaa meeshaan ka sheega rabnaa anigoo ah gabdhihii gamboolo oo inoo soo gabagabooday dooro toban maalmood ah dooradaasaan ku qaadanay cansharo kala nuuc ah oo ka mid ah axaadiis iyo towxiid iyo salaada maxaadarooyin fara badan allah ayaa ku mahadsan oo noo soo gabagabeeya anagoo caafimaad qabno alxamdu lilaah dowladan ayaa qayb ka noqonaysa jowlo dacwi ah oo loogu magacdaray al-fatxi shacaarkeeduna yahay alaa ina nasra allaahi qariib taasi oo wilaayadu ay ku maraysay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowraad diini ahna ugu qabanaysay bulshada ku dhaqan wilaayadaasi aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani uu kaasi ahaa dowladaha siribiyiinta maraykanka iyo ingiriiska ayaa muwaadiniintooda uga digay u safridda dalka kenya xilli mujaahidiintu sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan dalka kenya abusheeba ayaan faahfaahinaya warkani safaaradda xukuumadda kaafiradda ee washington ay ku leedahay nairobi ayaa warbixin ay soo saartay digniin ugu dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi waxayna u sheegtay inay dhici karaan suurtagalnimada weeraro waxay ugu yeereen argagixisinimo oo ay ula jeedaan mujaahidiinta safaaradda waxay muwaadiniinteeda uga digtay inay si gaar ah u muujiyaan feejignaan dheeri ah marka la joogo goobaha loo dalxiis tago xarumaha safaaradaha hotelada suuqyada iyo sidoo kale goobaha suurtagalka ah ee la beegsan karo dowladda silbiyadda maraykanka oo maanka ku haysa dulmiga ay geysatay ayaa soo qaadatay inay dhici karaan weeraro argoosi ah oo la mid ah kuwii dhacay kow iyo tobankii sebteembar iyo weerarkii westgate moll goobaha ay ku badan yihiin muwaadiniinta maraykanka ah iyo ajaanibta kale iyo dalxiisayaasha nairobi iyo meelo kale oo kenya ah ayaa weli ah bartilmaameedyada argagixisada ayaa lagu yiri digniinta ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan waddankaasi warka ka soo baxay maraykanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri inkastoo ay weeraradu dhici karaan wakhti kasta haddana walaaca waxaa sii kordhiyey sanad guuradii ka soo wareegatay weeraradii argagixiso ee hore sida kow iyo tobankii sebteembar weerarkii kow iyo labaatankii sebteembar ee westgate moll iyo weerarkii toddobadii oktoobar ee falastiiniyiintu ku qaadeen israa'iil ayaa lagu yidhi warka safaaradda dowladda silibiyadda ingiriiska ayaa dhankeeda muwaadiniinteeda ku sugan kenya uga digtay inay u safraan goobo ay sheegtay inay halis yihiin ayna ka dhici karaan weeraro ay fuliyaan shabaabul mujaahidiin maadaama ay jirto khatarta kooxda argagixisada ee fadhigeedu yahay soomaaliya xafiiska arrimaha dibadda waxa uu ku talinayaa inaan loo safri karin lixdan kilomitir oo ah xuduudda uu kenya la wadaago soomaaliya bariga gaarisa ilaa labaatan kilomitir oo waqooyi galbeed waddada ee saddex ah oo ay ku jiraan kaydka qaranka ee boni iyo degmada mandheera waxaa sidaasi lagu yiri nuqul ka mid ah digniinta uu soo saaray ingiriiska oo la xiriirta cabsida reer galbeedka saliibiyiinta ah ay ka qabaan weeraro ka dhaca gudaha kenya digniinahan isdabajooga ah ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor ay dadka amiirkaanka ah u barooranayeen weeraradii taariikhda galay ee dhacay kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii waxayna hadda ka cabsi qabaan inay dhacaan kuwo kale oo ay muslimiintu kaga argoosanayaan dulmiga xarkaha goostay ee dowladda silbiyadaha maraykanka ay ku hayso muslimiinta mahadsanida busheyba wilaayada jubbada dhexe ayaa ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga irshaadul umma ilaa sabiili rashaad dhugo ayaa faahfaahinaya isagoo waraysi siinayey warbaahinta islaamiga ah ee alandalus sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayuu ka warramay xamladii irshaadul ummah taasi oo si guud ugu socotay wilaayaadka islaamiga waaliga ayaa su-aalo laga weydiiyey xamlada waxaana ka mid ahaa muddadii ay socotay qaybteeda koowaad iyo waxyaabaha u qabsoomay xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad oo wilaayaadku ay ku dhawaaqeen si guud wejigeedii hore buu inoo soo dhammaaday wacyigelintii bulshada waa la wada gaarsiiyey dhammaan kulamo fara badan ayaan bulshada la yeelanay culammada ay ugu horreeyeen nuqabadaa ka mid ahaa hogaankii ummadda ee bulshada ansaafteeda kala duwanna waa la kulanay sida hooyooyinka waalidiinta ee ganacsatada xirfadleyda noocyo kala duwan oo bulshada kamid ahaan la kulanay haddana waxaa inoo socda wejigeedii labaad oo iyaduna ah fulintii ama tanfiidkii ah iyaduna si wanaagsan oo aad u qiimo badan ayay u socotaa jazaaka allahu khayran xamlada oo ka koobneyd laba qaybood ayaa waaliga waxa uu xusay waxyaabaha ay beegsanayso wejiga labaad ee xamlada Ee, xamlada wejigeedii hore markuu noo soo dhammaaday wacyigelinta wejigeedii labaad wuxuu beegsanaya wax alla wixii munkar ah in lala dagaalamo ee, ciidan yaa loo sameeyey jidadka magaalooyinka ay dhex marayaan meelo magaalada ka baxsan ayay aadayaan ciidamadaas waxay la dagaalamayaan wax alla wixii munkaraad ah waxyaalaha hadda wilaayaadka ka soo daahir waxaa ka mid ah gabdhihii iyagoo xijaabkii qaadanaya yaa haddana beryahan dambe waxaa soo kordhay in la arko canqowyadooda iyo kabaha ay xiran yihiin oo kale in la arko dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ay yidhaahdaan kabaha maxaa loo beegsanaya buudka ee gabdhuhu xiranaya ee beegsigu marka kabaha maha ujeedku kaba buudna way qaadan kartaa kaba dacasna way xiran kartaa kaba kale furanna way qaadan kartaa muhiimadda marka la rabo waxaa weeye gabadha xijaabkii sharciga ah inay qaadato xijaabkeeda uu qariyo canqowgeeda iyo sigsaanta ay xiran tahay iyo kabaheeda waa inuu qariyo waraysigaah ayaa sidoo kale dul istaagay sida ay tahay maamulada wilaayaadka islaamigu inay ula tacaamulaan marka ay tahay baaritaanada iyo la dagaalanka munkaraadka khayr annaga ilaahay wuxuu nagu addoonsaday munkarka ee soo daahira ee bannaanka yimaada inaan la dagaalanno ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala waxa qarsoon allah ayaan u deynaynaa subxaanahu wa tacaala xisaabteeda iyo cidda mataqaana samaynaysa guryaha dadka muslimiintu ay leeyihiin iyo cawraadkooda annagu inaan u dhacno ujeedka annagu ma ahan mana rabno guryaha aan ku ognahay munkar in lagu samaynayo ama waxyaalihii mamnuucaadku inay yaallaan aan ognahayna waxaan kala xiriiraynaa cidda guriga mas-uulka ka ah waaliga ayaa xusay in ilaalinta badqabka bulshadu ay qayb ka tahay ujeeddada xamlada irshaadul ummah annagu dhulka aan ku noolnahay wilaayaadka islaamiga bulshada ku nool ee dumarka iyo dhalinyarada iyo caruurta yaryar soo barbaaraysa waa bulsho shareecada islaamka lagu soo barbaariyey waa bulsho aan mataqaanaaye fasahaadka maanta caalamka jira aan ka warhaynin waxyaalaha mataqaanaa sigaarka iyo tubaakada iyo qaadka iyo ma yaqaanaan magaalooyinka markii la dhex mara laguma dhex arko bulsho marka warqad cad ah oo nadiif ah yaan inagu maanta maamulaynaa alxamdulilah allah ku mahadsan qofkii muslim ee meel wilaayad ka baxsan caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku dhibaatoodana waxaan rabnaa meeshan inay badbaado u noqoto caruurtiisa iyo xaasiskiisa iyo marka annagana waxaa waajib inaga saaraya dadka akhlaaqdooda ilaalino oon xifdino munkaraadka naga soo galaya xagga aan ka ilaalino sheekh cali darwiish ayaa guud ahaanba bulshada kula dardaarmay in ay la shaqeeyaan dadka ku howlan xamlada taas oo lagu ilaalinayo dhaqanka suuban ee diinteenna islaamka loogana hortagayo dhaqannada xun munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalaqaad tasxiixa ayaa ka dhacday deegaankai aqbaraawe ee walaada baay abuxasaan ayaa inoo haya xalqadan oo loogu magacdaray saxaabiga tamiim binu ows addaari waxa ay socotay ku dhowaad hal sano waxaana loo qabtay in ka badan labaatan macalin oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka deegaanka yaaq baraawaay ee duleedka magaalada diinsoor xalqadan ayaa ahayd mid ay si wacan macalimiinta uga faa'iidaysteen waxaana macalimiinta ay ku baranayeen tasxiixa qur-aanka kariimka iyadoona munaasabadii xalqadan lagu soo xiraya ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaasha dhaqanka deegaanka sheekh cali barqadle oo ka mid a culummada deegaanka ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey marka taqwada ilaahayna tilmaan baa wuxuu naga doorsi alxamdu lilaahi imtitaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahiihi ilaahay aan markasta gaalado wali us reebina laga dheerana iyoona ka mid agta me kale culimmada ka fasireena ilaahay in la atiico lanka caasina ilaahay in loo shukriyo nicmooyinkas doonku shukriye oo lun qarasna ilaahay in la xasuusinaado oo lun hilmaan mid ka mid a guddiga xalqadan oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey wakhtigii la qabtay xalqadan iyo sida macallimiinta ay kaga faa'iidaysteen
dowladaas oo taariikhdii la furi ee, may baxay tahay bili muxaram oo aakhirce bili muxaram aakhirce kun afar boqol afartan iyo shanti iyo furanti nidaamka ka socotii oo walbarashada halgelan yahay oo weliba gaar ahaan galab iyo walbaradaasi jazaahum allahu khayran macallimiintii iyo macallinsha ugu dadaaleen juhdi dheer iyo biyan ugaasduur oo ka mida waxgaradka deegaanka yaaq baraawaay oo isagana munaasabada ka hadlay ayaa codsaday in loo soo celceliyo macalimiinta xalqaadka noocan oo kale ah ee lagu saxayo tasxiixa qur-aanka kariimka
meel isla saagnaa insha allah in arrimaayku oo maanta oo gebagabada oo nurshigooda ilaahay waafaqsi in inta nuunka ka kuunay insha allah ilaahay idinka sida shaakir yoon waqta lamaad oo arlaade oo ilaahay diintaas oo ulamaday horumarkay una saga aasaasna gebagabadii lamaad oo geerrigoown inta ka horna arrimaayku aan hore kusoo busni haankana marka lamaad waa rigoown haankana inta maran ku eg insha allah ilaahay idinkaas haanka oo weyn u agta sida isii ka fayl isii ka sharaf leh dadaal dadaalkay ka badan horumar horumarkay ka faylihii oo ilaahay diintaas loo korbeelo insha allah in iska dayno diyaaran agna
ugu dambeyn ardaydii macallimiinta ahaa ee xalqadan loo qabtay ayaa soo bandhigay qaybo ka mida duruustii ay qaateen muddadii xalqadan ay u socotay حرف الصاد أص أص أصطفى
كم تنقسم المخارج وما هي تنقسم المخارج إلى قسمين وهي مخارج عام ومخارج خاص اذكر المخارج العام مخارج العام خمسة وهي الجوف الحلق اللسان والشفتان الخيشوم maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bacay iyo kan jamciyatul qur-aanul kariim ee wilaayada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday kormeero ay ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacay si gaara dugsiyada qur-aanka kariimka iyadoona ay jiraan xalaqaad badan oo loo qabtay macalimiinta kuwaas oo ka furmay qaarkood wilaayada qaarna hadda lagu soo gabagabeeyey waxaana xalaqaadkan diiradda lagu saarayaa tasxiixa qur-aanka kariimka oo laga saxayo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladdiina u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen murwaan maxamed ee warbixinta warkan inoo haya dowradan oo loogu magacdarayay islaaxulmujtamac shicaarkeedunu ahaa jiibu daaci allah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay in ka badan boqol iyo konton qofa oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka tagaabeeyey ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dadkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa isugu jiray rag iyo dumara waxayna dowladani socotay muddo toban maalin ahaa iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka tagaabeeye ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen meeshaan baryahan waxaan ku adinaynay duruus diiniya sheikhaana kheyr badan laga siiyo waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay oonan awal ogeyn ilaahay subxaana watacaala ajir aan la soo koobi karin aan ka siiyo bismillahi raxmaan raxiim limaada khalaqana allah maxaabaana loo abuuray khalaqana allah ilahay wuxuu noo abuuray tacaala sarreeye linacbuda waxdahu keligiis inaan caabudno waqaala tacaala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun insi iyo jinni uma abuurin inay caabudaan maana wax kale uma abuurin maa usuulu halaasa saddexda laga maarmaanka maxaa waaye allatii saddexdaasoo yajibu waajibaya cala alcabdi addoonka dushiisa ku waajibaya macrifatuhaa inuu barto macrifatu alcabdi addoonka saddexda ku waajibada inuu barto waxaa waaye lagama maarmaanka rabbuhu rabbigiisa waaye wa diinuhu diintiisa inuu barto weeye wa nebiyu moxamed sala allahu calayhi wasalam nebigiisa moxamed inuu barto weeye walaalayaal meesha tan waxaa noo socotay dowro tagaabeeye oo ah toban maalmood ayay noo socotay waxyaabo badanaan faa'iidnay waxyaabo badan mugdi noogu jiraan noo kala caddaaday alxamdulilah ilah iskale mahaddaas
dowradan waxaan ku barannay oon ka faa'iidinay ka maraatibuddiin maraatibuddiin meeqa waaye wamaahiya maxay kala ahaadeen maraatibuddiin salaasatun saddex waaye wahiya al islaam islaamnimadii wal iimaan iimaankii wal ixsaan ixsaankii
meeshaan waxaan ku barannay dowro aad u qiimo badan waxaan muddo toban beri ayaan ku barannay walaayada allah ajir badan ha ka siiyo waxaan ku barannay galgaduud gaar ahaan tagaabey dowrada aad ayaan wax badan uga faa'iidnay walaayadana allah ajir iyo xasanaad ha ka siiyo aan la soo koobi karin allah cadaweyna ha jabsho
annaga oo ah deegaanka tagaabey meeshaan waxaan ku qaadanay dowro soconaysay toban maalmood waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay insha allaahu walaalaha mujaahidiinta waxaan ka codsanaynaa inay dowladan oo kale noo soo celceliyaan insha allaahu ilaahayna cadowga ha jebiyo gaalada alle ha jebiyo islaamkana kor allaha ka dhigo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowraadka uu qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada aad buu mahadsan walaalkeen marwaane kasi ahaa warkii subaxnimo waanageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu